Star FM News.
bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka idinkugu hayna waxaa ka mid a kenya iyo tanzaniya oo kasii wada shaqaynaya inuusan hakad ku imaanin dulimaadyada ka dhexeeya xubno ka mid ah ciidamada k d efta oo doon ay la qalibanto lasoo badbaadiyey iyo madaxweynihiis hore ee soomaaliya oo ka hadlay dhacdo ciidamo ay ku galeen xarunta shirkadda isgaarsiinta ugu weyn soomaaliya ee hormuud subax wanaagsan intaas waa qaar ka mid qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa talaado lixii tobanka bisha koobaad labada kun iyo labaatan iyo afar qodobadaasi kuwo kaloo faahfaahsan kusoo dhawaada shirkadda duulimaadyada ee kenya airways ayaa waxa ay sheegtay inay ka shaqeyneyso sidii ay u hubin lahayd inuusan jirin wax hakad ah oo ku yimaada duulimaadyada isaga kala gooshi jiray nairobi iyo daarisalaam arrintan ayaa timid kadib markii dowladda tanzaniya ay go-aansatay in laga bilaabo labaiyo labaatanka bishan koowaad ay hakiso dhammaan duulimaadyada shirkadda kenya airways tani ayaa waxaa loo aaneynayaa muran ka dhashay in kenya ay iska diiday codsi la xiriira xamuulka oo ay soo gudbisay shirkadda duulimaadyada ee dalka tanzania air tanzania company limited hase ahaatee bayaan kasoo baxay shirkadda kenya airways ayaa waxaa lagu sheegay in labada dhinac ee kenya iyo tanzaniya ay guda galeen wadahadallo ku saabsan sidii xal loo heli lahaa amaba arrinkan loo xalin lahaa waxaa go-aanka lagu hakinayo duulimaadyada shirkadda kenya airways ee tanzaniya bayaan ku shaaciyey agaasimaha guud ee maamulka duulimaadyada rayidka ee dalka tanzaniya xamse johari dhanka kale madaxa wasiirada dalka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka musaale mudhabadhe ayaa waxa uu sheegay inay wada hadleen dhigiisa dalka tanzaniya waxa uu sheegay in ay ka wada hadleen arinta la xiriirta duulimaadyada isagoo intaasi ku daray inay go-aansadeen in muddo saddex maalmood ah lagu dhammeeyo arintan muranka dhalisay si loo xaliyo islamarkaana ay howlaha duulimaadyada ah ee labada dal u dhexeeya ay noqdaan kuwo si caadiya kusii socda amaba uusan wax hakada ku imaanin waxaa lagu soo waramayaa in toddoba ka mid ah ciidamada difaaca dalka ee k d efta ay badbaadeen kadib markii dooni ay saaraayeen ay la qallibantay doonidan ayaa ciidamada kula degtay badweynta hindiya gaar ahaan meel u dhow deegaanka hoose ee kiwayo oo waa kiwayo jandaayi ee ismaamulka lamu ciidamadaha ayaa kasoo baxay xerada bandhabay iyadoo ay doontaasi ay saarnaayeen islamarkaasna ay tahay raashin aawaday doonta ayaa waxa ay la kulantay mawjado xoogan oo dabaylo ah taasi oo keentay inay degto waxaa goobta ka agdhowaa kaluumaysatada deegaanka ah oo soo badbaadiyey saraakiishaasi hase ahaatee dhammaan raashinkii iyo agabkii saarnaa doontaasi oo isugu jiray sida la sheegay bariis baradho sonkor iyo saliida ayaa la waayey kadib markii saraakiisha k d efta ay awoodi waayeen in ay soo badbaadiyaan agabkaasi xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka koonfurta ismaamulka wajeer maxamed cadow ayaa cambaareeyey fal kufsi ah oo dhowaan deegaankaasi loogu geystay gabadh toddobiyo toban sano jira waxa uu laamaha ammaanka faray inay gacanta kusoo dhigaan shakhsiyaadkii falkaasi geystay xildhibaanka ayaa gabadha falkaasi lagula kacay ku booqday isbitaal ku yaala magaalada nairobi oo xaaladeeda lagula tacaalayay
waxaan halkan isbitaalkan ku soo booqday gabar laga keenay aagga la iga soo doorto wajeer south constituency wajeer county oo kufsi guracan ay u geysteen saddex qof aad baan aga xumahay falkan isaga ah aad baan aga xumahay waa arrin aad iyo aad u foolxun in ilmo yar oo toddobiyo toban jir ah dhibka intaa la eg loo geysto ooy u geystaan dad ay taqaano ooy daris yihiin ooy magaalo wada degan yihiin wayna dhacdaa inta badan in badan bay dhacdaa falalkanna aad bay ugu soo noqnoqdeen countiga wajeer meelo badanoo ka mid ah wajeer south lafteeda arrin uguba kuma aha waxaan rabaa inaan cambaarayo oo aan halkan ka qiro inaan aada uga xunnahay falalka lagula kacay gabadhan halkan hadda isbitaalkan daweynta ka heli hayso oo dhabtii dhaawacyo aad iyo aad u ba-an ay ka soo gaareen falkaasi kufsiga ah ay dhallinyartaasi ku dhaqaaqeen waxaan rabaa inaan ugu baaqo saraakiisha dowladda iyo lamaha ammaanka in ay gacanta ku dhigaan cid walba oo ka dambaysay falkan mar aan aqbalayno in da'yartayadii siiba gabdhaha lagula dhaqaaqo falalkan guracan ee kufsiga ma jirto haddii aan ahay mas-uulka wajeer south ama xildhibaanka wajeer south waxaan rabaa inaan u sheego cid walba oo fal noocan oo kalea isku daydo inaan la dagaalami doonno oo aanan marnaba aanan mataqaanaa oggolaanaynin in gabdhaha iyaga qiimaha badan kufsigan lagula kacay uu sii socdo ama ammaanka waxaan ugu baaqaynaa mar kale inay gacanta ku dhigaan islamarkaana maxkamad hor keenaan cid allaale iyo ciddii ku lug lahayd falkan isaga ah waxaanan ugu baaqayaa waalidiinta in aynan aynan oggolaanin waxaan oo kale inay agtooda ka dhacaan ka qayliyaan ka buuqaan
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
war qoraal ah oo shalay ka soo baxay shirkadda ugu weyn isgaarsiinta soomaaliya ee hormuud ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamo ka tirsan hay-adda nabad sugidda soomaaliya ay xarun ka mid ah xarumaha shirkadaasi xoog ku galeen maalinkii axadda ayna xireen qaar ka mid ah howlwadeenadii xaruntaasi intaasi kadib madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka hadlay dhacdada shirkadda hormuud bartiisa facebook ayuuna qoraal soo dhigay qoraalkiisa ayuu ku sheegay in xanibaada xarumaha iyo joojinta shaqada shirkadda isgaarsiinta hormuud iyo bangiga salaam soomaali banki ay dhaawac ku yihiin sumcadda dhaqaale ee dalka soomaaliya welwelna ay ku abuurayaan ganacsatada soomaaliyeed madaxweynihii hore ayaa waxa uu sheegay in dalka soomaaliya uu kasoo kabanayo duruufo naafeeyey dhaqaalihiisa sidaa awgeedna ay muhiim tahay in la dhiiro geliyo ganacsatada usoo dhabar adeygay xaaladihii adkaa ee dalku soo maray lagana fogaado in la wiiqo ganacsiga xorta ah amaba la dhaawaco kalsoonidooda dowladda ayuu ugu baaqay amaba u sheegay inay waajib ka saaran tahay ilaalinta amniga maalgashadayaasha ganacsatada iyo goobaha ganacsiga kuwaasi oo door weyn ku leh shaqo abuurka dhalinyarada horumarka iyo dhaqaalaha dalka sidaa awgeed waxa uu ugu baaqay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo in deg deg loo xaliyo caqabada iyo sidoo kale dhibaatooyinka ay shirkada hormuud iyo salaam soomaali banki ay ka tabanayaan dowladda madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in shuruucda iyo xeerarka dalka ay hagayaan ganacsiga xorta ah iyo shirkadaha wadaniga ah uuna siinayo xaquuq iyo dhiirigelin buuxda si ay uga qeyb noqdaan horumarka dalka guud ahaan ma jirto wakhti uu wadanku uga baahi badan yahay wadajir iyo iskuduubni si aan uga hortagno khataraha ummadeenna ee nagu soo wajahan sidaasi ayuu ku gebagabeeyey madaxweynihii hore ee soomaaliya qoraalka uu uga hadlayay dhacdada ay shirkadda hormuud sheegtay in xarumaheeda mid ka mid oo muqdisho ku taalla ay ku galeen ciidamo ka mid ah kuwa nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa kuwaasi oo ka dalbaday in nidaamka lacagaha la ysugu daro loo daabaco kadib markii ay ka dhaga adeygeen ee shaqaalihii halkaasna ilaa iyo saddex qof oo ka mid ah xabsiga loo taxaabay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa aqalka hoose ee dowladda xamar waxa uu casho sharaf ugu sameeyey wafti ka socda dowladda cumaan munaasabada ayaa waxaa sidoo kale ka qeyb galay mas-uuliyiinta hay-adaha kala duwan ee dowladda ka tirsan gudoomiyaha gobolka banaadir ayaana sheegay in soomaaliya iyo cumaan uu ka dhexeeyo xiriir qoto dheer oo soo jireen ah haddana ay diyaar u yihiin in ay sii ballaariyaan
waxaan aada iyo aad ugu mahad celinayaa wafdiga walaalahayn ah ee nooga yimiday saldanat ulcumaan waxaan leenahay marti maa idiin ee idinkoo la- mid- waxay la mid tahay idinkoo joogtiin gurigiinna yaa dayfanaa low jiitanaa lawajatanaa naxnu duyuuf wa intum rabu lmanzili waxaan aad iyo aad si gaar ah aan ugu mahad celinayaa guddigii aanu xil saarnay soo dhoweynta walaalahayna oo runtii uu hogaaminayo cabdicasiis iyo gruubkiisa waxaan leeyahay fatrada yarta ah ay joogeen shaqada aad qabateen gobolka banaadir ma idin iloobi doono waan idin xasuusan doonyaa ayaan leeyahay sidaas si la mid ah reer waaberi ayagana waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin sheekh garuun oo ku furfuray shicirkii isagana waxaan leenahay waa ku mahadsan tahay dhammaan xildhibaanada labada aqal golaha wasiirada senatoradii hore senator nacmo ay muuqato iyo guddoomiyaha ururka haweenka iyo kulligeen waxaan leeyahay iyo xuduurka dhammaantiisba iyo maam- mas-uuliyiinta degmooyinka iyo kulli waxaan leeyahay agaasimayaasha waxaan leeyahay aad iyo aad ayaan kugu mahad celinayaa sida adiga soo qayb qaadateen kulankan qiimaha badan waxaan rabaa kelmad dheer ma raba inaan galo waqti dambaa la joogaa waa xilligii ay saaxa jireen reer cumaan sida soomaalida ma dhafar jecla waxaan fiilhayaa inaan dhafrinno ma rabno waxaan leenahay beledkiinni ayaad joogtiin waxaan rajaynaynaa inaad ku soo laalaabatiin ayaan alla ka baryaynaa si ay u soo laabato cumaan iyo soomaaliya wixii ka dhexay jiray aan dib boorka uga jafno haddii ilaah yidhaahdo cumaan saad la socotiinba safiirkii hadda halkan joogay u joogay waddanka cumaan wuxuu ahaa nin soomaali ah hadda ustaad cabdiwahaab ninka halkan hadda kelmadda ka jeedinayay soomaaliga canjeero unbuu ka sheegay ka badan oo ka yaqiinay marka waxaan nahay dad isdhex isdhexgalay dad isleh ayaan ahaynay waxay u yimaadeen inay arkaan taariikhdii ay ku lahaayeen waddankan soomaaliya gaar ahaan caasimadda soomaaliya siidbarqasho oo kaley tageen baraawe waa ogsoon tihiin marka waa ogsoon tihiin magaaladan muqdisho ilaa iyo cadale iyo dhulkaasoo dhan ayay aad iyo aad maaragtay deegaan iyo degan u aheyd marka wax hadda laga sheekay kara maahan taariikhda kooban ay soo jeediyeen walaalahayna barnaamijkan soo qabanqaabiyana waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexdoon kaaga mahad celinaynaa kulankayni caawa waxaan rabnaa halkaas inaan kusoo gunaanado waxaanan aad iyo aad maaragtay aan leenahay baasha waa bilownay annagayna maaragtay marti waxay u ahaayeen walaalahayna reer cumaan magaalada muqdisho gobolka banaadir ayay si gaara marti ugu haayeen annaguna waxaan ku dadaalnay intii aan maaragtay wanaaji karno inaan wanaajinay laakiin ma aanan gudanin waxay naga mudnaayeen intaasna waxaan leenahay waan uga cudurdaaranaynaa cudurdaarkana waxaan leenahay ha nagala aqbalaan leenahay waxaad naga mudneedeen nagamaadan helina karamkii iyo maaragtay iyo aad naga sugayseen ma aanan gaarin weli laakiin baashu xoogaa haddaan soo kabanaynaa waxaan rajaynaynaa insha allahu waan uga mahad celinaynaa dowladda cumaan ee weli si toosa u qaadato xoolaha soomaaliya sanadkiiba mar ayay qaadaan ayay qaataan weli waa dadka aan shakiga ka gelin soomaaliya iyo hantideeda iyo waxay leedahay isan weli shaki ka gelin marka cumaan waxaan leenahay noolaada jira oo jooga ayaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ugu dambeyntiina xafiiska qaramada midoobay ee qaabilsan isku xirka arrimaha biniaadanimada ayaa sheegay in mas-uuliyiinta maamulka israa'iil ay hor istaageen howlgallada gargaarka ee daawooyinka iyo sahayda shidaalka lagu gaarsiinayo waqooyiga marinka khaza ee dalka falastiin dhowr hay-adood oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa dalbaday in halkaasi gargaar la geeyo iyadoo dadka ay wajahayaan macluul iyo cudurro faafaya arrintan ayaa kusoo aadeysa iyadoo ugu yaraan boqol soddon iyo labo qof lagu dilay magaalada khaza labaatan iyo afartii saacadood ee lasoo dhaafay sida ay sheegtay wakaalada wararka ee waafa tan iyo toddobadii bishii tobnaad ee sanadkii hore ugu yaraan labaatan iyo afar kun iyo boqol qof ayaa la dilay halka in ka badan lixdan kun iyo sideed boqol oo kalena ay dhaawaceen weerarada israa'iil ay ka wado khaza warkii aa kala socoteen stafm codka gobolka waqooyi bari waa inaga intaa ciduu seegana dib ooga daalacdaan bogga internet ku leenahay ciwaankayganu yahay w w w sta fm co k